إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu jeediyo kelimad muhiim ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo qarax ayaa lagu weeraray guri magaalada baydhabo ay ka degan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xarakada shabaab almujaahidiin ayaa war saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimashayo dhaawac oo mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho taliska shisheeyey admis ayaa qiray in weerarkii xalane uu geystay khasaare kala duwan mid ka mid ah soomaalida ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka dad ayaa biyola'aan ugu geeriyooday duleedka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa barakac ka soconaya xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalk ka barakacinayso dadka shacabka ah موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu jeediyo kelimad muhiim ah waxaa jirta fariin soo dhacday oo ka warramaysa kelimadan iyo goorta ay soo baxayso waxaa isha soo mariyey wariye salmaan haye salmaan waad mahadsan tahay walaalka maxamed ciise mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa waxay goordhow baahisay ballanqaad ah in ay baahin doonto kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo asheykh axmed cumar abu cubayda amiirka guud ee xarakat al-shabaab almujaahidiin kelimadan oo ciwaankeedu uu yahay fa in tawallow faquulu ishhaduu bianna muslimuun ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kaga hadli doonaa arrimo muhiim ah iyadoona lagu wado in saacadaha soo socda la baahiyo ogeysiiska la xidhiira kelimadda uu jeedin doono asheykh axmed cumar abu cubayda ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa lagu sheegay in kelimaddu ay tahay mid muhiim ah oo uu sheekhu kaga hadli doono arrimo xasaasi ah inshaa allah marka ay soo baxdo kelimadan ee dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay ka mid noqon doonaan dadka ugu horeeya ee ka warhela faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka buulo xaaji ee warkan iyo war kale oo ku saabsan qarax oo lagu weeraray guri magaalada baydhabo ay ka degan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa inoo haya haashim faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka jubbaland ka soo gaaray weerar shalay ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ay fuliyeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa halkaa ku dhintay halka sidoo kalena ay siddeed kale ku dhaawacmeen waxaa jira hub kala duwan oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bayna waxaa xalay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxan ayaa waxaa fuliyey rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lala eegtay ciidamo ku sugnaa xaafadda loo yaqaano lugabixis ee magaalada baydhabo askartan qaraxa lagu weeraray ayaana waxaa gaaray khasaare kala duwan walow aan weli la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimasho dhaawac oo mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho warbixinta warkaasi salmaan axmed ayaa soo gudbinaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay weerar lagu beegsaday saldhigga xalane ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinay waxaa cadowga halkaas uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jira caddaan iyo madow kuwaasoo xilal sare ka hayay hay-ado iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo owliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqoolada ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xusuusinayaan cadowga saliibiga ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan ciidanka tawxiidka si walbo ay dhagaxaan iyo dhufayse isugu wareejiyaan ama isaga soo hormariyaan dabadhelifyo murtadiin ah oo ay xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah iyo inay dhammaan dholalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfidooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين sida lagu helay xogo horadhaca weerarkan duqaynta ah ee lagu beegsaday xerada xalane waxaa lagu dilay saddex ka mid a shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho iyo sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ee qaybta ka ah duulaanka shishayaha ay ku soo qaadeen dalka muslimka ee soomaaliyeed halka lagu dhaawacay laba askari oo iyagana ka soo jeeda dalka yuganda horey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ula beegsadeen saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya waxaana weeraradaasi isugu jireen kuwo toos ah oo camaliyaad istishaadiyeyn khamaasiye isugu jira iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah kuwaasoo gallaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday soomaaliya taliska ciidamada shisheeye admis ayaa qiray in weerarkii xalane uu geystay khasaare kala duwan tafaasiisha warkaasi maxamed daahir ayaa eegaya war qoraal ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada shisheeyaha admis ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkii duqaynta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalana uu geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray afrikaanta iyo caddaanka ku sugan gudaha xeradaasi guddoomiyaha ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka ku jooga maxamed al amiin ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay duqaynta lagu beegsaday xalane waxa uu sheegay inuu tacsi u dirayo ehelada saaxiibada iyo qaraabada ay xubno ka mid ah qoysaskooda ku dhinteen weerarka duqaynta ah isagoo sidoo kale kuwa ku dhaawacmayna uu tilmaamay in uu u rajaynayo inay ka bogsadaan waxyeelada ka soo gaartay duqaynta warka ka soo baxay ciidamada shisheeyaha admis ayaa lagu sheegay inay si kulul u cambaareynayaan weerarka duqaynta ah ee lagu garaacay xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyadoo madaxda ciidamada shisheeyaha ahna ay booqdeen goobaha ay duqayntu halayshay xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka duqaynta ah oo dhaliyey dhimashada shan qof oo ay saraakiil caddaan ah ku jiraan iyo dhaawaca laba kale oo ciidamada yugandha ka tirsan weerarka kadib ammaanka xalane ayaa aad loo adkeeyey waxaana maanto isniin ah aad u yaraaday dhaqdhaqaaqa gudaha xerada xalane iyadoo madaxda iyo saraakiisha ku sugan xerada xalane ay gabaad ka dhigteen dhismooyinka shubka ka samaysan oo ay u arki karaan inay kaga badbaadi karaan weerarkan la mid ah oo lagu beegsado xalana oo ah halka laga soo abaabulo duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka mid ka mid a soomaalida ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan said cali dhuxul oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ku geeriyooday waddankaasi kadib markii uu la kulmay shil gaari oo sababay isbeddelka cimilada iyo dabeelaha ka jira dalkaasi magaalada benesafil ee gobolka minnesota ayaana lagu aasay ninkan soomaaliga ah mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee kasoo qaybgalay aaska ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiideeyey geerida siciid cali dhuxul ilaahay ha u naxariisto walaalkeen siciid cali dhuxulow ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay maarta allahuma qfir lahu warxamhu waasic qabrah waadkhilu midqala sidqin ya arxam araaximiin wajacalhu min ahli ljanah wabcathu maca annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ilaahay horta walaalkeen ha u naxariisto waa walaal waddanka ku cusub oo turkiga wax ku soo bartay jaamacad ku dhameeyey hindiya tegey xaaskiisaa keentay muddo shan biloodu joogaa waddanka accidenti ayuu ku dhintay oo maaragtay weli aan la cadaynin exactly se wax u dhaceen aan weli la cadaynin laakiin inta hadda informationka ugu horreeya aan hayno waa in uu kaar accident uu ku dhintay walaalkeen asagoo shaqo ka soo baxay maalintii khamiista maantaan maaragtay iskugu nimid aaskiisii waa geeri naxdin leh waa walaal wax soo bartay waa injineer saciid cali duxulow dadka soomaalida ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa la kulmay shilalka gawaarida iyadoona ay u wacan tahay wadooyinka gawaarida oo calaamadaha laga buuxiyey dad ayaa biyo la-aan ugu geeriyooday duleedka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose warkani waxaa faahfaahinaya cabdalla mukhtaar waxaa maalmihii la soo dhaafay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose laga soo sheegayey kulaylo iyo abaaro daran oo ka jirta goobahaas waxaana culeysyada jira sii adkaynaya ciidamada shisheeye ee kenya oo heysta deegaanada qaar iyo askarta la shaqaysa kuwaasoo bulshada kala dagaalamay horumarinta deegaanka iyo ceelbiyoodyada xaaladda ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxayna iminka gaartay in dadka qaarkood ay haraad ugu dhintaan qaybo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada dhobley oo u dhow xuduud beenaadka ugu yaraan afar ruux ayaa biyo la-aan darteed waxa ay ugu geeriyoodeen deegaan hoostaga degmada dhobley ee jubbada hoose waxaana arrinkaasi ka waramay xasan cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha degmadaas waxaa nala soo sheegayaa dad herbaadiya oon u dhintay in baadi degdegayey oo oon meel dhexa ugu dhintay iyo saddex qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla un deegaanka degmada dhobley hoos yimaada mataqaana iyagana ku dhintay haddaan la helin roob waxaad moodaa arrintuna faraha kasii baxayso inkastoo deegaanada qaar ay kulaylo ka jiraan haddana waxaa ugu darsamay colaad ku salaysan qabaa'il iyadoo deegaan dhacagalgaduud oo u dhow ceeldheer ay dhowaan ceelashii iyo masaajidii la kulmeen duqaymo kaga yimid dhanka shisheeyaha magaalooyin ka tirsan walaayaadka islaamiga ah waxaa laga oogay salaad roobdoon ah iyadoo sidoo kale dhowaan la arkayey magaalada baydhabo dad isku xilqaamay ayaa salaad roobdoon ah ku dukaday waxaana culimmadu ay dadka ugu baaqayaan inay allaah u toobad keenaan si looga baxo roob la-aanta iyo kulaylka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa barakaca ka soconaya xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalka ka barakicinayso dad shacab ah warkan farxaan cali ayaa soo jeedinaya waxa uu barakac ka soconayaa xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalka ka barakicinayso dadka shacabka ah tallaabadan oo qayb ka ah barakicinta dadka iyo in dhulka ay degganaayeen lagu wareejiyo ganacsato ama shirkado shisheeye ayaa dhalisay dagaal iyo gacanka hadal dhex mara ciidamada dowladda federaalka dhexdooda xaafadda jaamacadaha ayay dowladda federaalka doonaysaa inay dadka ka barakiciso tan iyo shalayna waxaa socda barakac xoog leh oo ay dadku ku samaynayaan iyadoo dowladda federaalka ay cagaf ku burburisay guryo badan oo xaafaddaasi ku yaallay mid ka mid ah dadka ka barakacaya xaafadda oo saddex iyo toban sanno deganaa ayaa warbaahinta la hadlay isagoo xilligaasi muujinaya cabsida la xiriirta ciidamo kaagdhow goobta uu joogo ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka dhulboob u geysato bulshada ku nool muqdisho iyadoo muddooyinka lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka socotay barakac baahsan ayaa haddana dowladda federaalka waxay mar kale qaar ka mid ah askarteeda ku amartay in gebi ahaanba la burburiyo xaafadan qofkii ka bixi waayana ku amartay in lagu duldumiyo guud ahaan warkii alfurqaan waa nageyntaa